bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo madasha lixdanka oo aalaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maanta madasha marti inoogu ah doctor cabdilaahi xasan dhooble oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya doctor cabdilaahi kusoo dhawow madasha lixdanka
aad iyo aad baad umahadsan tihiin waxaana weliba aada idinku hambalyeynayaa inaad dalkan siyaasadiisu loo baahan yahay dad badan inay dhegaystaan oo hay dhowto wax ka qabtaan wixii intii awoodooda ah inaad aada isugu taxallujinaysaan marka aad baad umahadsan tihiin anna waa soo dhaway
waad mahadsan tahay doctor cabdilaahi meeshan madasha lixdanka ayaa la yidhaahdaa primerly waa lagu kala warqaataa siyaasadda soomaaliya waa up to date weeye siyaasiyiintana waa lagu soo xidhaa interviewyaa laga qaadaa aadna waa loogu falanqeeya saasay u furan tahay waxaan doonaynaa inaad noogu bilowdo bal adiga backgroundkaaga aqooneed iyo titlekaaga iyo introduction aad naga siiso naftaada
waa mahadsantihiin magacayga aniga sidaa laydin sheegay cabdullaahi xasan dhobla la yidhaahdaa waxaan ka tirsanaa xildhibaanadii hadda waktigoodu sii dhammaanayo ayaan ka ka ka tirsanahay waxaan ahaa habdhowrihii baarlamaanka macnaheedu taa macnaheedu waxa weeyaan markii lasoo dhaafo labada guddoomiye la guddoomiyaha iyo labada ka hooseeya waxaa kursiga ku xiga ya aniga ah oo ah anigana laba kalaa iga sii hooseeya marka dadka guddiga joogtada a la yidhaahdo marka hore xafiiska guddoonka lixda yadaa saaca guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeenka habdhowraha iyo labadiisa ku-xigeenka ah intaasaa xafiiska guddoonka laisku yidhaahdaa anigoo aqoontaydii hore waxaan ahaa macalin laforaa markii hore ka baxay markii dambe sidam ayaan masters oo dhulkana ka sameeyey markii dambe mar waxaan ahaaday canada ryerson university ayaan iyada lafteeda saas oo kale marka backgroundkaygu waa sidaas xagga aqoonta xagga xilalka dee meelo badan baan akademiyadii dhaqanka ayaan ka tirsanaan jiray macalina waan soo noqdo dee dugsiyada sarena dhowr sano ayaan macalin ka ahaa jaamacadda macalin baan ka noqday waan markaa backgroundkaygu intaasuu godaankaygu intaasuu ku dhisan yahay wixii su-aalaha kale ee ku saabsan backgroundkayga dabcan waa waa lay weydiin karaa waana mahadsanti aad baad umahadsan tahay si wacan baanu fahnay cabdilaahi soo dhawow macalin cabdilaahi iyo doctor cabdilaahi iyo xildhibaan cabdilaahi kaanu isticmaalnaba waxay la tahay kii kale ayuu noqon doonaa hadii ala yidhaha waxaad kusugan tahay iminka magaalada muqdisho waxaana ka socda doorashooyin iyo wax kala jiidasho iyo musharaxiin tartamaya iyo xildhibaano ishardafaya iyo beesha caalamka iyo madashii iyo hawshii su-aasha ugu horreysa ku weydiinaya waxay tahay maxaa ka socda magaalada muqdisho ama gebi ahaanba soomaaliya adoo soo koobaya ad nolosha yargaraynaysa
waa doorasho sida aad u sheegta weeye waxaa loo lagu magacaabaa doorashada dadban doorashada dadban macnaheedu waxa weeyaan la xeer ma aha doorashooyinka kale ee dalka ka dhaca tii hore la xeer ma aha ee qofku qofka soo xulayay ama xildhibaanadii hore saanu anagu ku nimid kuwa adduunyada ka dhacana lamid maaha ee one vote one man one votekana lamid ma aha doorasho dadban baa lagu magacaaba taasi waa sidaa waad garanaysaa dalkani doorasho hore ma soo marin muddo dheer markii laga laga reebo sagaal iyo lixdankii wixii ka dambeeyey oo muddo dheer hadda ay ka dambeysay ma soo marin waad iska garanaysaa marka ciladaha badan ee iman kara waxaa kale oo kula jira gacmaha iyo maskaxda iyo ra'yiga iyo lacagta iyo hantida iyo wax walba kula jirana dalku xor maaha dalalka ajnabiga abaa gacanta kula jira marka waad garanaysaa wax toosahoo si fiican u soconayaa in ayan badnayn waxaa kale oo iyaduna meesha ku jirta awood kala kala kala qaybsi baa jira oo inta badan aada moodo in ay ama gobolo ku salaysan tahay ama dowlado ku salaysan tahay ama marka dambena ay isugu ururaysa qabiil iyo waxaynaan garanayn isugu ururaysa marka dambe marka awooddaa lafteedu qaabka loo qaybsanayo lafteeduna iyo wax kala jiidashadaasina waa imanaysaa waxaa kaloo iyada lafteedu meesha ku jira awooddii shaksiga ahayd ee aada garanaysaan ee qof waliba doonaya kursigan inuu kusoo noqdo ama meesha dib ugu soo laabto ama kii kale ee meesha doonaya inuu soo fuulana uu isaga laftiisu tartan adag gelayo waxyaabo badan oo runtii aan caadi ahayn baa ka socda waxaa kamid a dadkii oo lacag loo adeegsanaya ayaa kamid a awooddii oo loo adeegsanayo qabiil baa kamid a awooddii oo loo adeegsanayo dana gaara ayaa ka mid a marka dhibtu ma bad ma sahlanaa waana dacwooyin aada iyo aada u fara badan baa doorashooyinkan hadda ka yaala marka waa wax u baahan alfi layla walayla waa sheeko dheer oo aada iyo aada u fara badan oo aan hadda aada loo taataaban karin wax walba laakiin caam ahaan sidaa weeye aad baad mahadsan tahay si wacan baanu fahnay cabdilaahi ka xildhibaan ahaan xildhibaanadii labada kun iyo laba iyo tobankii lagu doortay muqdisho lagu dhaariyey ayaa kamid ahayd laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xubnood bay ahaayeen oo golaha shacabka soomaaliyeed lagu magacaabay dawladdii kumeel gaarkii way ka baxday baa la yidhi parliamentary iyo iyo hay-addan fulinta ayaa mas-uulka wixii shuruuc ah ama masiiri ha noqdeen ama shuruuc kale oo la hirgelinaya dalka gudihiisa ha noqdeen baarlamaanka mas-uulka ahaa iminkana waxaa baryaha nagu badatay toddoba nin oo lagu magacaabo madasha qaranka ayuunbaa iska arka sharci hadday noqonayso awood qaybsi hadday noqonayso arrimo doorasho hadday noqonayso goormaad ku wareejiseen ka baarlamaan ahaan awoodiinii toddobada xubnood
annagu kuma aanaan wareejinin inkastoo runtii xaqiiqadu markay tahayna aanu laga yaaba inaanu haddii ay awooddaasi naga leexatay aanu annagu qayb ka mid nahay oo aanan ka baxsanayn haddana annagu kuma aanaan wareejinin sidaa ayay isaga timid waa sheeko dheer lafteedu oo aan u baahnayn hadda inaan anigu faallo dheer ka galay idinka laftiinu ama inta dhegaysanaysaa inay ka warhayaanun baa laga yaabaa laakiin waxaan ku dhaafayaa bidaari sibiq bay kugu gashaa baa la yidhi
aad baad umahadsan tahay si wacan baanu fahnay cabdillaahi haddaan usoo noqdo gudaha adiga ka cabdillaahi ahaan iyo qaar kaloo badaniba aada waxay ugu xusul duubayeen kursigii ay ku fadhiyeen afarta sannadood inay dib ugu soo noqdaan marka kuwa wax ku cusub laga yimaado waxaa ka mid a xildhibaanadii baarlamaanka kuula jiray afartii sannadood oo meel walba ka xusul duubaya waxaa ka mid ah kuwii oo madaxweynuhu ka midka yahay iyaguna ay madaxda ahaa ee iyaguna xusul duubaya musharaxiin wadaa waa maxay waxaan guud ee idinka dhexeeya ee dhammaantiin aad doonaysaan afarta sano halkii aad joogteen inaad dib ugu noqotaan ma waxbaa idinka qabiyo aad doonaysaan inaad dhamaystirtaan ma cid idin bedeshay idin arag waa maxay suxulduubkan siman ee madaxdan xildhibaanada iyo madaxda dawladdaba ay doonayaan inay ugu laabtaan
laba qayboodba waa jirtaa qaybta koowaad waxa weeyaan siyaasigu inta badan waxbaa u muuqda mar walbana ma gaadho marka uu joogo isma leh wixii loo baahnaa waad gaadhay ee wuxuu jecel yahay inuu wax ka dambeeya uu gaadhuu jecel yahay oo mar ma jirto mar uu leeyahay sida adduunyadaba aan weli looga dhergin ayuunbaa siyaasadda lafteedana looga dhergin taasi waa iska lafteedu waa waa fikrad caam ahoo siyaasiga iyo dadka kale adduunyada intoo dhanba ka wada dhexaysa sheekada labaad ee hadda aan isleenahayna waxa weeye waxaan isleenahay war armaan wax idinku dhaamaaba hadda aanay jirino laga yaabo in ay dadku mar haddii muddo ku dhex jiraan siyaasadda waxay ogaadaan daldaloolada faraha badan iyo sida waxu jiraan armayan maalin walba uun qabyo waa halkeedii aanay noqonine uun loo baahan yahay in dadkii hore siyaasiyiintaha ay sii joogaano bal muddo laga warhayo oo dabadeedna iyagu ay ku noolaadaan sida caalamka kaleba u jirta mar walba inta badani waa dadkii hore ayaa mar walba baarlamaanada adduunyada ku jira dad kooban baa lagu yaa ku soo biira oo aan aada u badnayn yaa ku soo biira inta badan marka waxaan isleeyahay labadaa factorba waxay waxay ku waxay fasirayaan in loo baahan yahay in ay bal xildhibaanadu ama ambishanka ay jecel yihiin inay fuliyaan ama se inay isleeyihin war idinkaaba ugu khibrad daran amaa dalka wixii aad aad ka ogeydeen daldaloladii bada badnaa armaa qaar dawo qaar dawooli kartaan
aad baad umahadsan tahay dhegeyskii halkaad weli nagala socotaan waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya maantana waxaa martiinooga ah doctor cabdillaahi xasan doble oo ka mid ah xildhibaanada federaalka soomaaliyeed islamarkaana guddoomiyaha faye dhowrka cabdullahi su-aasha kalean kuweydiinaya waxaa weeye maanta iyo shalay iyo waxaa ka socday shir ay lahaayeen madasha iyo beesha caalamka iyo dhowrgeesooda oo kolba warar kala duwan kasoo baxaya shirkaa ma lasoo gebagabeeyey haddii lasoo gebagabeeyey se maxaa ka soo baxay haddii aana soo gebagaboobin waa maxay waxa ugu weyn oo lagaga hadlaya
maya ma soo gabagaboobin horta marka ugu horeysa mar haddii uusan soo gabagaboobin oo waxyaabaha badan ee iminka faallada in laga sii hordhacaa aad bay u dhib badan tahay waxaase kolleyba qayb ka mid a aqalka sare ee gobollada waqooyi qayb ka mid a ayay taabanaysaa waxaa kaloo iyaga laftooda la taataabanaya dee wixii dhacay baa la eegayaa sidee baa wuxu dhici karaan maxaa khaladaadkii dhacay sidee baa wax loo xallin karaa waxyaabaha noocaas oo kale in qodoba laga soo saara way u muuqataa laakiin ma rabo inaan hadda ka hor dhace waa waxuunan hadda weli go-aan laga soo saarin qodobkan cabdillahi carab baaftay ee gobolada waqooyi iyo aqalka sare waxaa nagu maqaalaa saddex xubnood oo muran ka taagan yahay baa jira oo dhinaca waqooyiga sidoo kale madaxdii puntland iyo dadcaynkaasina meesha ay imika u joogaan miyaa arrintaa baydhabo lagu dhamayn maxaa imika soo rogaal celiya waraaqihii sidaafiga asbuucyadii lasoo dhaafay iyo socdaaladan imika iyo in madashii dib la isugu yeedho arrinkan uu hadheeyo waa maxay waxa soo cusboonaada
arrintani waxay markii horeba ku ku bilaabatay dood ku saabsan kuraasidan koob iyo tobanka ah waxaa iskale dad la yidhaahdo dir waqooyi iyo ma aha e sida ay u qoran tahay waxa weeyaan kuraasidan waxaa iskale somaliland magacaasay kusoo baxday somaliland maamulka somaliland sheegtana dad badan baa degan oo aan ahayn dir waqooyi markaa ma leh kuraasida ma wada leh waxaa loo leeyahay waa la wadaagaa iyo maya annagaa leba ay doodaasi ku dhamaatay iyo ka bilaabatay markii horeba waa la isku dayay in la dhexdhexaadiyo baydhabo ayay kasoo bilaabatay doodaasi xamar baa la yimid waa la isku dayay in la dhexdhexaadiyo labada qolo waa la isu diray oo waxa la yidhi bal wada hadlo idinku wuxuu kusoo heshiiya way suurtoobi weyday mar dambe ayaa waxaa la galay in laga hadlo bal in ay gudidii loo saaray oo ahayd madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh iyo guddoomiye jawaari iyo ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid saddexdoodaa loo saaray inay guddi ka noqdaan iyagu go-aan ka gaadhaan go-aankii wuxuu kusoo baxay in la yidhaahdo saddexdaa kursi waxaa iska leh gobolada sool iyo sanaag iyo cayn baa iska leh sideedda kale waa waxaa leh qolyihii isku magacaabayay dir waqooyi baanu nahay inkastoo markaa laba xubnood oo kale oo dheeraada looguba darayba markaa toban ay noqdeen qoladaasi way saluugtay markaa tirada noocaasa waa la diiday buuq baa ka dhashay wada hesh wada hadalkii wuu sii wuu sii adkaaday doodii intii hore way kasii farabadatay mar dambe waxaaba la yidhi aqalka waxbaba laguma dari kara ba la yidhi marka hore oo waxaa lagu heshiyey awal labadii lagu daray iyo laba kaloo banaadir loogu daray iyo wixiiba waa la tirtiro mar labaad baa waxaa lagu soo celiyey konton iyo afartii ay markii hore ahayd qiyaastii marka waxay noqotay koob iyo tobankii in saddexna ay yeelato muxuu ah gobolada sooli sanag iyo cayn sideedda kalena ay qolada kala yeelato oo markaa isku magacaabayay uma ay qalmin arrinta noocaasi uma ay cuntamin ma ay ogolaanin doodaasaa weli taagan annagaale iyo malihidin waa laydinla leeyahay iyo annagaa wadale baa weli taagan go-aankaana weli lagama gaadhin wax go-aana dadkiina kuma heshiinin oo ay u cuntanto inay iyadu ka tanaasusho kuraasideediina ma jirto halkaasay weli taagan tahay waxaana la eegayaa bal hadda qaabka ay waxani u dhici doonaan mustaqbalka welina go-aan lagama gaadhin waa mahadsantahay cabdillaahi haddii arrinta weli ay socoto yaa dhexdhexaadinaya ku dhex jira yaa go-aan ka gaari doona mase laga gaari doonaa go-aan baad is leedahay
madasha horta ay u taallaa in ay arrintan go-aan ka gaadho iyaga ayay u taallaa ma garan doono waxay ku xallin doonaan fikradaha qaar yaalla waxaa ka mid ah in kuraastaa sidoodaba la laabo oo aan aan lagaba qeyb gelinin ayan ka mid noqoninba aqalka saraba inayn ka mid noqonin fikradaha jiray ka mid tahay lakin waxaan kusoo koobayaa madashuun bay u taallaa go-aanka laga qaadanayo
aad baad umahadsan tahay cabdillaahi dhegeystayaaalkaad weli nagala socotaana waa madasha lixdanka oo alaba lagu falanbeeyo siyaasadaha soomaaliya maantana waxaa marti inooga xildhibaan cabdilaahi xasan dhooble oo kaga jira magaalada muqdisho cabdillahi haddii aan usoo noqono dhinacan puntland dhawaan waxaad ku tagtay socdaal garowe waxaa nagu maga nagu maqaalo ah struggle fara badan iyo weerar iyo weerar celis inaad sacba maran kala soo noqoto arrinkaas ma jira
ha kura kuraasidii runtii in yar haddaan kuu taabto waxaa jiri jirtay saddexdan gobol aynu hadda ka hadlayno sool iyo sanaag iyo cayn markii loo eego dhinaca dhulbahanta saddex kursi bay sideed kursi bay leeyihiin laba kun iyo labiiyo tobankii mar baa waxaa loo qeybiyey laba qaybood shan kursi oo qoladii khaatimo magaceeda ku socotay la siiyey iyo saddex kursi oo la siiyey qolada puntland saddexdaasaan haddaba kusoo noqonaya saddexdaa waxaa saxeexo looga dhigay oo istim ahaan saxeexo looga dhigay boqor cabdillaahi axmed cali oo markaa keligii ku sugnaa garowe ku sugnaa arrintaasi sidaasay ahayd kuraasidaa saddexdaa laba qof baa ku dhintay oo labaduba lagu dilay kurs- kuraasida qaar isagaa soo magacaabay markaa saddexdii hore iyo laba dambe oo markii ay dhinteen lasoo magacaabay shantaaba isagaa saxo u ahaa afartii sanadooda lasoo dhaafay galowe markii hadda la tegey waxaa laysku ogaa oo madashu ay go-aan ku qaadatay in la yidhaahdo sidii hore ayay saddexdaa kursi ahaanayaan kuraasidani ka mid ma aha ama saxiixahani ka mid maaha boqol iyo shan iyo soddonka waayo markii hore aan lagu darin ay siyaasad gaar ah oo meel cidla taagan ay ahayd laakiin markii dambe ayaa go-aan lagu gaaray kursigaas saddexdaa kursi waxaa soo saxeexaya boqorka waxaa loo sameeyey markaa wa- wadartooda way isku wada raaceen go-aankana waxaa la yidhi sidiisii bay ahaanayaan wuxuuna ahaanayaa magaalada garoowe waxaana maamulaya oo muxuu ahaa yani sida ay tahay u fulinaya saddexdaa kursi ninkaasaa saxeexaya sida ay tahayna waxaa u fulinaya maamulka garoowe oo lagu aaminay xagga markii la tegey madaxweynihii sheeko kale ayuu la yimid markii hore wuxuu yidhi kursiga saddexda kursi waxaan doonaya inaan qaybiyo oo boqor haddaad tahay midkaagii adigu aada reer ahaan hayaag ahaan u lahayd baan ku siinaya labada kalena waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo qolyihii isimadaha ee khaatimo joogay inay saxeexaan ayaan kusoo dhaweynaya waxaa waxaan kaa codsanaya inaad naga ogolaato wuu ogolaado wuxu yidhi hadda cid siyaas- wax ku hagaagayaan in lasoo lagu soo dhaweeyo way fiican tahay muddo markii la joogay sheekadii way isbedeshay sheekadii waxay isu bedeshay kuraasidu dad bay ka dhaxaysaaye adigu si gaara uma saxeexaysid kaagana kuwa kalena dad bay ka dhexeeyaan laysla wadayo adigu sheeko dheeroo aada u ballaadan bay ahayd madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday cabdiweli muddo badan ayuu mar walba wuxuu ballan qaadaya adigu kursigaaga waad leedahay laakiin kuraasida bal waxaynu eegeynaa kuwa kale ayaan eegeynaa bal hadda sida loo qaybinayo way socon weyday arrintaasi mar walba wuxuu ka sheegayaa been aan soconin oo maalin walba laleeyahay sidanaa waxu dhaceen berrito ayaynu eegi doonaa aduu kursigaaga waad leedahay waxbaan socotiinayna dhowr bilood bay qaadatay waxay gaadhay markii dambe madaxweynuhu in uu istaago oo yidhaahdo kursigan waan kaa iibsanaya haddaad boqorka tahay kursiga waad ii daynaysaa laakiin adigana wax kalean kuugu bedelaya wixii aad doonto boqorku waa diido wuxuu yihi anigu kursiga dee anaa iska leh waana isku ogey in anigu iska lehay madashuna waa taqirtay cid walibana waa og tahay waxaan doonayaa inaad kursigayga isiiso ciddii kale ee wixii kale aniga aada isiin lahaydna ciddaad waxaad aniga igu talagashay sii iyaga arrintaasi weli uma aanay cuntabin wuu diiday waxaa meesha ku jira haddaba aan ku sheegaya waxa weeye waxaa jira nin xildhibaana oo la yidhahdo saadiq abshir garaad oo aada moodo inuu madaxweynaha isagu dal meesha ka yahay waa ninka siyaasadda meesha maamulaya weeye waana ninka ka dambeeya kuraasidan in la qaado ninka uu wax la doonayo waa nin ina garaadna ay dhashay isim ay dhashay ina garaad ina garaadna qaba oo macnaheedu seedi iyo abtiba u wada yahay kursigaasu ninkaasuu la doonaya dad kale ayaa laftooda involver ku ah xildhibaano kale ayay arrinta kasoo wada qayb galay kursigaasi wuxuu noqotay haddaba in la qaado oo ilowba ilow reerkaa kursi la siiyo waa marka markii ay soo wareegtay si walba loo eegay kursigan ayaa la yidhi isaga ugu itaal yar oo dadka difaacaya ay ugu yar yihiin isaga ha laga qaado markaa oo qoladaa aan sheegaya ha la siiyo waa markii koowaad ee la arko saddex laba boqol iyo shan iyo toddobaatankaas kursi in reer kursi laga qaado oo reer kale la siiyo waayo kuma qorna madasha waxaa u qoran saxeexihii kun laba kun iyo labayo tobankii ayaa ah qoladii kursiga haysatay baana haysanaysa qola ahaan markii laga fikerayo reer ahaan markii laga fikerayo reerka gudahoodu dee way iskala leexleexan karaan oo qolo kale oo qolo kale waa loo leexin karaa halka laakiin- raalliga ahow aan kaa dhexgale waxaan doonaya aan wada Ah.
socontay bay ahaano waxaa tiri madaxweynuhu mar wuxuu soo usoo jeediyey boqorka waan kaa iibsanaya yuu iibinayey Mhm.
madaxweynuhu oo siinayay taas waa qodob tan kale waxaa tiri nin baa jira meesha madaxweyne dadban ka ah puntland saana fahmay oo saadiq la yidhaahdo waa kuma saadiq labadaasay noo faahfaahay
labada shay waxa weeyaan ta hore ee aad leedahay kursiga waan kaa iibinaya qolada uu hadda siiyey buu rabay inuu iibiyo qolada uu hadda xoogga ku siiya xoogga ugu qaada yidhi waa idin- idinkaan idin siiyey qoladaasuu rabay inuu siiyo meeshuu rabay inuu ka iibiyaana saasay ahayd laba saadiq galo waa nin xildhibaana garaad garaad saleebaan baa u ah garaad saleebaan maxamed baa u ah adeer waa xildhibaan dhowr iyo toban sano meesha joogay oo mas-uul ka ah in arrintani sida noqoto isaga ayaana mulblade garaynaya waana taan kuu sheegaya ninka uu waxu qaadayo waa nin reer garaadkuna ay dhaleen reer garaadkana ka qaba taa weeye iyaduna xakiim cabdillaahi bartikol ahaan kasoo geli karaa arrintani waxay dhex martay saad sheegtay waa arrin reer iska lahaa waxaana four point five bay ku salaysan yihiin oo ma guurguuraan sida arrimaha deegaanka oo kale madaxweynaha puntland iyo boqor cabdillahi axmed cali ayaa seeka dhex maraysa saadiqna waxaa tiri waa xildhibaan puntland halkeeba kasoo geli karaa marka
waa taan kuu sheegay dee saadiq waa ina abshir garaad weeye ninka uu waxu doonayaana waa nin marna seedi u ah marna in adeerti dhashay labada in adeertina wuu qabaa in adeertina way dhashay waa ninka uu xuday saas usoo galay meeshaba waana ninka waxa ka dambeeyeyba muddo dheer seediya aftimaha u ahaade waa reerkiinu ka tirsan yahay miya mise waa ka baxsan yahay waa reer kale maya reer kale u ka tirsan yahay reer kale u ka tirsan yahay masalan annagu haydaanu hayaag nahay oo kursiga hayaagu iska lahaa waa yaxya reerka u qaadaya ninka waa aftiga iyo seediga intaba u yahay waa nin yaxyaa wey marka kaasuu siinaya reer buu ka qaadaya reer kaleu siinaya awoodda u adeegsanayna waxa weeyaan cabdiweliba madaxweyne ugu ah oo isagii ku taageersan iyo group kale oo isaga laftoodu ay ay ay hoosta iska bahaysteen oo madaxtooyada ah ayay ayaa is isugu tegey sidaa ayay qoladan ula dooneen weliba siyaasad kale oo iyaduna in aan rabin hadda inaan faalleeyo dibadda abaa xataa ka jirta oo dad muxuu ahaa arrintaa danaynaya oo interest cabdiweli iyo dana kale iyo waxay isugu jir jiraan ayaa arrintaa iyada lafteedu involved ku ah
okay haddii markaa la yidhahdo cabdillaahi yaxye iyo hayaag siaad ka dhawaajisay waa laba beelood oo dhulbaantaa qayb wadaag baana ka dhaxaysa oo saamiga way isku raacaan inta badan ogaalkayga hadii la yidhahdo hayaag afartii sana lasoo dhaafay buu hayay ee iminka yaxye hala siiyo waxaa la odhanayaa cabdiweli baa eegiyey iyo saadiq baa meel mariyey iyo in haddii dhinacaa laga eego aanay sax ahayn in lagu maalmaysto bal aadliisti cigama hayso
maya haddii marka ugu horeysa horta wax qorani ma jiraan oo la isku ogyahay oo reere ay isku ogyihin horta marka hore ma jiro oo laleeyahay qoladaasi markay reer he sanadka ha qabato qoladaa kalena sanadka kuxiga ha qabato ma jiro horta wax la isku ogyahay saas oo kale ah waa laba haddii la odhan lahaa sidaa oo ay dadka ka sinaan lahayd dee kuraasida saddexda ah markii horeba waxaa ku fadhiyay xasan ogaas iyo khaalid iyo hayaag baa ku wada fadhiyey labadii kale hadda way ku fadhiyaan waa loo daayey khaalid iyo xasan ogaas waa loo daayey hayaagumaa meesha laga saar taasi waa mid kale waa midda labaad shuruucda hadda qoran meesha ku qoran doorashadan dadban waxaa ku qorani waxa weeyaan qolo waliba iyada ayaa leh kursigii ay ku fadhiday laba saxeexihii laba laba kun iyo labiiyo tobankii ayaa saxeexa u ah marka taa macnaheedu waxa weeye haddii kursigani meel aadayo waa inuu boqor cabdillaahi axmed cali saxeexa oo uu intuu hayaa ka qaado oo yaxyo siiya wuu samayn karaa isagu isimku kursiga wuu wareejin karaa meel kale wuu samayn karaa laakiin cabdiweli iyo saadiq midna meel kama soo galo midna shaqo kuma leh masalan kasoo qaad dawladda puntland laba shaqo keliya ayay ku leedahay doorashada ko inay nabadgelyada ilaaliso iyo inay facilitation sameeyaan oo meeshii doorashada lagu qaban lahaa iyo wixii la qaban lahaa inay inay diyaariso labadaasay xisaab kuleeyihiin maaha iyagu isimo dadka kala warwareejiya oo yidhaahda kursiga reer hebel baan siiyey iyo reer hebel baan siiyey iyagu madashii bay kamid ahaayeen go-aan bay soo qaateen go-aankii madashu qaadatoon bay fulinayaan mooyaane iyagu maaha isimo warwareejinaya oo kuraasada intay cid ka qaadan cid kala siinaya
ma jirtaa cabdillaahi cid kale oo sidoo kale ay ku dhacday oo ka baxsan kuraastan dhulbahantaha intaad garowe ku sugnayd case kale oo case kale lamida ma maqashay mise waa keligii
ma waa keligii waataan ku yidhi baa boqol iyo shan iyo toddobaatanka boqol labada boqol iyo shan iyo toddobaatanka kursi ee soomaaliya ka dhacday waa kursiga keliya ee sidaa loo galay ama reerka keliya inta kursi laga qaaday meel qoobka qole kale la siiyey
waxaa markaa ugu weynay dacwaddu ay tahay waa kursigan hayaa laga qaaday oo yaxya la siiyey miya mise boqorka oo xataa xasaanadii laga xayuubiyey oo isagu xaqu lahaa inuu saxeexo oo ciddii markaa uu siinayo u garto uu siin karo isagana la ignoor gareeyey sidaa miya
ha marka ugu horeysa de haddaad wax qaybinayso sidaadaba haddaad wax qaybinayso horta cadaalad baa lagaa rabaa macno way samaysa ama dheh ama khalad ha ahaato ama sax ha ahaatee haddaad adigu doonaysa inaad arrintan qaybiso saddex xaaladood mid waliba waa furnayd shayga koobaad wuxuu ahaa saddexdii qole ee haysatay ha laga wada qaado waa haddaadba samayn karto iyagoo awoodooda maba aha laakiin way odhan kareen masalan waad masalan odhahdaada kamid bay noqon kartaa waa waxaadan awood u lahayn laakiin waa waxaad odhahdaada kamid noqon karta saddexdii hore ha ku fadhiyaanna waad odhan kartaa waa haddii aad rabto inaad wax tidhaahdo war waxaan ha loo tartamo oo sideedaba ha loo tartamo oo qolo walba qeybteeda ha qaadatana taasina waa odhaah la odhan karo inkastoo aanay kamid ahayn waxa madashu ku heshiisay ama laysku afgartayba inay kamid ahayn oo markeeda horeba arrintani ay in ay tahay ay markeeda horeba aanay wax kasoo qeybgelaya aanay ahayn markeeda horeba laakiin waad odhan kartaa waxan odhaahba kasoo qaad inaad dadaalayso adigu isleedahay cadaaladba waxaan gasana ama ama cidadba waxu qaybiba qaybahan kamid ah laakiin inaad hal reer meel ka qaadto oo tidaa reer hebel baan ka qaaday inta kalena waa sidoodii inaad cid gaara si gaara keligood u aragta horta waa macno gaara taasi waa khalad laba adigu saxiixa matid cabdiwelena saxiixa maaha saadiq garaadna maaha puntlandna ma aha waxaa saxiixa ah boqor cabdilaahi baa ah cidduu u garto ayuu isagu siinaya marka labada shayba waa lagu gafay
aad baa umahadsan tahay dhegeystiya halkaas wanagala socotaan waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanteeyo siyaasadaha soomaalida maantana waxaa inoogu murtiya doctor cabdilaahi xasan dooble oo ah xildhibaan kamid ah xildhibaanada federaalka soomaaliya cabdilaahi waxaan sii wadanaynaa su-aalihii gabagabadiina waynu kusii fiqaynaa boqor cabdilaahi axmed cali muddadii puntland la joogayba halkaasuu joogay boqorku sideed iyo tobankii sannadood daboolayaasidii ay ku fadhiday ayuu ahaa labadii kun iyo labiyo tobankii xildhibaanada iminka kasoo qarnaysa kolkii dhaweyd saddexdii iyo shantii lakala qaybinayay waynu ogeyn oo dhinacaba stakeholderka ugu weyn ahaa halkaa marna magaranaysa halkaasaa istuhu yaallay inta badan saas sheegtay iminkana waxaa hawsha wadaa waa nin saadiq la yidhaahdo oo xildhibaanka oo isaguna hogaamiray meesha oo siddeed iyo toban sano joog haddii labadoodu meesha ay wada joogeen muddadaa dheer dadka kalena badiba ogaalkay ay ka maqnaayeen ma la odhan karaa waxani waa conflict of interest oo labadooda ayay dhex mareen waxani wax qabiilooyo xasuseeya maaha haddiise ay jawaabtu noo tahay xaggee isku dhacoodu ka yimi saadiq iyo boqor cabdullaahi oo dadka isugu dambeeyey halkaana muddada dheer wada joogay
ma odhanaya waa wax labadooda ah marka ugu horeysa horta waxaa meesha soo galay saadiqna awood buu yeeshay wuxuu helay marka ugu horeysa cabdiweli oo madaxweynihii meesha ah oo gacan siinaya ayuu helay danta soo gashay marka ugu horeysa saadiq ee meesha keentay waxa weeyaan inuu kursi u helo dadka u la doonayo taasuu ugu marka isu keenaysa labadooda iska hor keenaysa oo nina wixiisi baa laga qaadaya nina wixiisi buu doonaya inuu inuu qaado oo kursigan buu reer u doonaya waa laga fekeray saddexda kursiya marka baha nogaaleen ee meesha ku wada qorna keebaa reer looga xoogi karaa masalan labadii kale way suurtoobi kari weyday oo xildhibaano iyo dad culus iyo waxbaa meesha u joogo dagaalo iyo waxbaa ka bilowday culays badan baa dhacay kan wadada hayaag waxaan xildhibaankiina wuu ka bukaa oo ma joogo hadda awood kale oo meesha badan ay kuleeyihiinna meesha ma jirin laba waxaa dhici karta siyaasadda cabdiweli ee dalka lagu maamulayo iyo ta muxuu ahaa isimnimada ee boqor cabdillaahi inayan is waxoogaa is ogolayna waa suurtagal taasina qayb ka mid a ayay noqonaysaa marka all in all maaha wax shaksi iyaga ku saabsan ee waxaa la saadiq wuxuu doonay kursigan inuu qaado oo uu reerkan kursi siiyo kabacdi kii uu qaadi lahaa baa ka noqday marka marka waa arrin u gudbaysa markaa boqorkii oo si xun loola macaamilay dhaqamo xun oo lagu sameeyey qabiilkii oo si xun loola macaamilay oo qof keliyahoo meel jooga awoodiisa u adeegsaday inuu isagu intuu kursigii qaato uu cid kala siiyo oo uu u adeegsado madaxtooyada marka labadiiba way imanaysaa colaadu sideeda way u imanaysaa laakiin ma ahayn wax markii hore labadooda ka dhexeeyey
aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo badiba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida maantana waxaa marti inoogu ah doctor cabdillahi xasan dooble oo kaga jira magaalada muqdisho cabdillaahi gabagabadii ayaynu ku dhownahay arrinka kursigan iyo garowe ayaynuna dhexda weli kaga jirna boqor cabdillaahi axmed cali bikul ixtiraam waxa weeye boqorku sideed iyo toban sana halkaas ku sugnaa markii xataa dadka deegaankan adigood kasoo jeedo ay ka baxeen oo khaatimo la samaysanayay boqorku xubinta keliyahay oo kaga hadhay meeshuu ahaa yacni he's the only one halkaa lagu ogaa siyaasadaha deegaanka markaan u dhuun dalool taa macnaheedu ma la oran karaa haddii boqorkii maanta garowga ka soo ruqay waxay ka dhigan tahay dadkaa inay uga dhamaatay garow
waa su-aal aada iyo aada iyo aada muhiim u ah waxaan isleeyahay aniga iyo isaguba waxaan ka mid ahayn dadkii aada u taageeri jiray in puntland qeyb laga noqdo laba riyaduba runtii xaqale markii la yidhaahdo wuxuuna ahaa xadhigga muhiimka ah ee isku hayay meesha ee had iyo jeer lagu kuuyi jiray bay ayay arrintu ahayd waxaan aaminsanahay oo isleeyahay oran maayo hadda kama yani ma ma sii faalayn karo laakiin maluhu wuu noqon karayaa haddii kii sideed iyo tobanka sanadood joogay ee u halgamay in aanay arrintaasi kala go-ayn ee keligii ku noqday ee intii kale uga hadhay haddii sidaa loo galay waxaan u malaynaya inay cashar ballaaran u noqon doonto ummadda sool iyo sanaag iyo iyo caynba kasoo jeeda inay cashar u noqon doonto oo ay tilmaan la dhegaysto oo had iyo jeer la xuso ay noqon doonto hebel maalintii sidaa loo galay maxaa ka dambeeyay hebel adna maxaad filanaysaa arrintaasi way iman doontaa runtii waana isleeyahay haddii arrintan sidan loo galay loo fuliyey ee loo adeegsaday ay muuqato oo ay wax iska cad oo meesha hadda dhacay ay tahay waxaan u malaynayaa raad weyn bay ku reebi doontaa xiriirka puntland iyo sool iyo sanaag iyo cayn
aad ayaad u mahadsan tahay gebagabadii ayayna ku dhownahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan welina waa madasha lixdanka maanta martiina ugu editor cabdilaahi xasan dooble ugu dambeyntii cabdilaahi garow waad tagtay cambeyn baad kasoo gashay muddo asbuuciyaana waad ku sugnayd waxaana tuunsanahay markii kuugu horreysay inay tahay ee aad garowa tagto waxaad kusoo aragtay manala wadaagi kartaa halkaa waxaad kusoo aragtay ama dawladda ha ahaato ama qaabka maamul goboleedka u soconayo ha ahaado ama qaab dhismeedkiisa qabaayilku qaabkay uga dhex muuqdaan sida injiinka maamulku u wareegayo deegaanka garowe naga sii fikir
intaan aanan horta garowe aanan aada ugu noqonin kursiga iyo gabagabadiisii aan kuu sheego qaadidii ay ku ay iyagu qaadeen kursigan ee ay yidhahdeen reer hebel baale waxaa loo gudbiyey arrintii dacwaddii waxaanu u gudbanay guddiga khilaafaadka guddiga khilaafaadka ee garowe waxay go-aan ku gaadheen in in uu khalad yahay kursigaasna uu boqorku saxeixa u yahay saddexdii kursina uu u yahay kabacdina uusan sidaa ay iyagu u xukumeen aanay ahayn dhibka kale ee taagani waxa weeyaan guddida goboleedka ee loogu talagalay doorashooyinka ayaa ka mid ah dadkii ay adeegsadeen saadiq iyo ninka la yidhahdo madaxweynaha cabdiwey waa ka mid iyaguna iyaga ayaa hor istaagay dadka koobaad ee le adigu saxiixa ma tihid oo shaqo kuma lihid dee doorashaduba doorashada kursigani ay ka socon laadahay waa iyaga warqadaa waa loo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadku warqaday u gudbiyeen waxay yidhaahdeen kursigaasi boqorkuna waa isagaa saxiixa u ah kursigaasna reerka ayaa iskaleh bay yidhaahdeen saxiixa oo ay yahay taas weeye way diideen warqad bay kasoo daba qoreen ay odhanayaan maya annagu haddaanu gobolka nahay ma ogolin wax justificationa oo ay uhayaan ma jiro cabdiweli xataa markuu leeyahay kursigan ha laga qaada reerka wax qoraal ah uu sameeyey ma jiro waayo wuxuu og yahay haddii uu uu warqad qoro in uu khilaafayo wixii uu isagu soo saxeexay ee wixii madashu ay kusoo heshiisay buu og yahay inuu sameeyey now hadda waxa weeyaan waxaa loo soo gudbiyey khilaafkii guddiga khilaafaadka ee qaranka ayaa loo soo gudbiyey iyagaa gacanta ku haya iyaga ayaa qoladii kursiga dhacday markii dambena guddigii khilaafaadka u hoggaansami weyday wixii ay tidhi ee diiday in ay yeelaan wixii laga rabay iminka guddida khilaafaadka ee qaranka ayaa gacanta ku haysa iyada ayaana ka gaadhaysa go-aan wixii go-aanku noqdana iyada ayaa la fulin doonta haddii la ka dhigo taasaana qaranka lagu fulinaya saan jecella
aad baad mahadsan tahay cabdilaahi barnaamijka gabagabadiisii baynu kusii dhownahay waxaan doonayaa milicsi halkaa kasoo dhex baxay inaan su-aal kaa weydiiyo dacwadan halkii bay gaadhaysaa waad u malaynaysaa wax qiyaasa in wax ka nool yihiin weli oo laga filan karo iyo in arrin isku dhamaaday laakiin dacwaddeeda la gudbinaya ay tahay cawadani maxaad filaysaa resultku inuu noqdo maadaama guddigii khilaafaadka ay qaranku ay gacanta ku hayaan sidaas sheegtay
sharciga u yaallaa dalka waxa weeyaan guddiga khilaafa wixii haddii laysku qabto kulaas qof la dhacay sidaa oo kale wax khalaad u dhacay ergooyin laysku khiyaameeyey kulaasi la kala boobay waxaasoo dhani marka ay dhacdo waxaa loo sameeyey guddi khilaafaadka oo qaranku uu leeyahay isaga ayaa go-aan ka gaadhaya wixii ay go-aan ku gaadhaan ayaana final ah iyada ayaa go-aanka ugu dambeeya iskale fulinteedana iyadaa laga rabaa in lagu dhaqmo marka kursigan rajo weyn baa ka nool waxaa lagu qanacsan yahay wixii annagu kale waxaan ku qancaynaa wixii guddidaas khilaafaadku ay ka soo saaraan baanu annagu ku qancaynaa dhinaca kale siday ugu qanci doonaan iyagaa yaqaana laakiin macnaheedu waxa weeye go-aankaa go-aan ka dambeeya oo laga qaadan karaa ma jiro iyaga ayaa go-aanka ugu dambeeya iskale marka waxaan kuu sheegayaa in ayan ahayn la daba taagan yahay in ayan dee qof aan muxuu ahaa kursi aan sidii la rabay loo maamulin dacwadda ka timaada waxaan u malaynaya in xaq loogu leeyahay go-aanka ka yimaada in la wada qaato
aada baad umahadsan tahay cabdillaahi su-aashii ugu dambeysay waxa weeye arrintii khilaafaadka waxay maraysaa guddiga heer qaran oo adigaa sheegay risalk kasoo baxa ayaana laga wada wasugaya sidaa sheegtay idinkuna aad ku qanci doontaa markay saa ka timaado maadaama xarkihii sida adigu baad carab baabtay isu hayay deegaamada sool iyo sanaag iyo caynama khaatimo iyo puntland adiga boqorku aad kamid ahaydeen maxaad maxaad yeelaysaan adiga boqorku maadaama garowtaas idin kaga dhacday
waa su-aal waa su-aal fiican mabda-iyan horta waxaanu aaminsannahay waa dee mabda uu had iyo jeer wuu ka yaro duwan yahay marmarka qaarkood xaaladaha dhaca oo qofku mabda ahaan waxa uu aaminsan yahay waa waa waa waa dee waa principal uu noloshiisa kaga duulo oo had iyo jeer ma ogolaan doono mar walba annagu dalku inuu kala go-o oo aanu dad kale gacan siino ma ogolaan doono oo masalan iminka fekerka somaliland oo kale kasoo qaad nimanka goostay oo kale in arrinta noocaas oo kale ay waxaan umalaynayaa inay inay fog tahay baan filaya oo anagu dad muwaatiniin oo soomaaliya midnimadeeda iyo dadnimadeeda iyo keli ahaan iyo keli ahaanteeda raba ayaa nahay laakiin waa cashar ballaaran oo noo tilmaamaya wixii hebel lagu sameeyey in ay noqon karto wax la tix raaco oo berito tilmaami karta ama sool iyo sanaag iyo hawd sida hadalkii aan waxba aan calaalinin aan ku celiye sool iyo sanaag iyo hawd tilmaan weyn bay u tahay wixii halkaa ka dhacay ama sida kuraasidooda loo maamulay ama sida dadka ay ugu muuqanaysayba wixii meesha ka dhacayay waxaan qiyaasayaa inay cashar weyn laga helay wixii lagaga tashanayana dee ummadday u taallaa annaguna waan usoo bandhigayna fikirkaygu annaga waxa wey inaan usoo bandhigno war waxaasaa dhacay iyaguna wixi ay ka qaadanayaan iyagaa yaqaana aad baad umahadsan tahay cabdillaahi gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownaay iminkana dhegeystayaaka naga dhegeysanaysaan weli waa madasha lixdanka maalama lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maanta marti noogu ah doctor cabdillaahi xasan dooble oo kamida xildhibaanada federaalka soomaaliya cabdillaahi waa maxay fariinta boqolaal soomaali ayaa iminka si life ku dhegeysanaya waxaa laga yaaba kumanaan kalena inay ku dhegeysan doonaan guud ahaan soomaalida iyo gaar ahaan dadyowga deegaanka khaatumo kasoo jeeda ee qaarkoodna garow ay kusoo hayaansan yihiin qaarna horeba ujooga waa maxay fariintaad gudbinaysaa maanta adoo ka faa'idaysanaya fursadda
marka hore horta doorashada runtii waan ka dignay markii horeba baarlamaan anagu qaabkan wax loo maamulay markii hore aan ka dignay waxaanu ku talinay markii horeba war hadday wuxu four point five ba tahay oo aan weli four point five laga dhaqaaqin oo aan la gaadhin doorashadii lalahaa qof iyo cod aan weli la gaadhin teedii hore armay ku fududahay oo ay ku cilad yar tahay baa lagu talinayay may waa la diiday oo waxaa la yidhi meel aan ahayn in qofna soo doorto qofna inuu inuu qofna wax soo xulo dadweynuhuna aanay wax dooranin oo cod iyo qof aan la gaadhin meel dhexe oo meel ay ku sugan tahay aan la aqoonin ayaa lagu heshiiyey makana habaabin runtii rasmiya ayay ahayd cabashooyinka maanta badan oo kumanaanka kor u dhaafay oo dhibaatooyinka badan ku sugan yihiin waxyaabihii go-aankaas laga qaatay kasoo dhex baxay weeye runtii markii xaqiiqada la yidhaahdo waa haddaba iminka lafteeda in bal wuxuuntii ka fuleen oo wax ka socdeen waa wa wa wa waa yani oo wax la qiyaasi karo laakiin waxaan isleeyahay way ka fududaan lahayd oo waa ka wanaagsanaan oo way ka cilad yaraan lahayd haddii sidii hore ee ay ahayd loo daayay maadaama aan hal cod iyo iyo hal qof weli aan weli aan la gaadhin laba arrimaha ku saabsan gobolada runtii aan iyada masalan yani aan uma ahaynba dowlad goboleed gaaraba aan u ahayn waxyaabaha sida laga cabashooyin aad iyo aad iyo aad u fara badan oo kumayaal dhaafi baa jira oo aan dadku aanay arkayaan in aanay ucuntamaynin waxaan leeyahay marka ma ahayn doorasho cilad yar ma aha runtii cilado badan bay la timid runtii xaqiiqada markii la yidhaahdo oo mid laga filayay iyo mid aan laga filayninba kasii badan dhimashaa jirta waxaa jirta khatar badan oo ka abuurantay baa jirta cabasho badan oo ku salaysan in wax laisdhaafiyey baa ka jirta sida hadda tan aan kuu tilmaamayo oo kaleba oo meel walba ka dhacday way jirta arrinta noocaasi marka waxaan leeyahay bal qaab kastaba ha loo fasire doorashadii qaabkii xabaasha ay ku noqon lahayd ummadda soomaaliyeed ugu cuntami lahayd uma aanay dhicin
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdilaahi oble oo ahaa guddoomiyaha guddiga fayadhowrka ee dowladda federaalk ee soomaaliya hodka telefoonka kaga jiray magaalada muqdisho ayaad naga socotaan aba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya waxaan doonayaa inaan hal kelmada siiyo madaxweyne madasha doonka madasha naasuudi inuu iyo haddii uu gudbiyo dabeedna meesaan kusoo xidhoona haddii ala yidhaha barnaamijka may maqashadow
sugaalow waan ku salaamayaa adiga iyo xildhibaan cabdullahi labadiinaba si aad baa idin salaamayaa anaa ku hadlaya afkayga iyo afka madashaba aad baan idinka mahad celinayaa oo waxyaalaha madasha sigistu aan maamulka ugu nahay ummadda soomaaliyeed qof walba dareenkiisa iyo aragtidiisa inuu cabiro kabacdina lala wadaago dadka khusayso waan soo dhaweynayaa waraysigu si fiican buu noogu dhacay waana umahad celinaya mataqaanaa xildhibaanka waxaan rajeynaya insha allah waraysigan inuu noqon kii ugu dambeeyey uu madasha kusoo biiro rag badan oo xasaasi oo wararkan oo kale inuu nagu soo xiro waana idin salaamaya
aad baad umahadsan tahay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii maanta inta aynu dib u kulmi doono oo aniga nuura oo idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo